kooxo hubaysan oo looga shakeeyey inay ka tirsanyihiin xarakada al-shabaab ayaa deegaanka kawaale ku dilay laba ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha jaamacadda mombaasa ee dalka kenya sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka kenya ayaa sheegay in ragga hubaysan ay rasaas xoogan ku fureen gaari bas oo ay la socdeen arday iyo shaqaale ka tirsanaa jaamacadda mombaasa waxaana halkaasi ku geeriyootay laba dumar ah oo ka mid ah shaqaalaha jaamacadda sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay wadihii gaarigaas iyo laba askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska kenya kuwaasoo ilaalo u ahaa gaariga la weeraray ee waday ardada jaamacadda qof goobjooga ah oo la hadla wakaalada wararka ee royters ayaa sheegay in kooxaha weerarka qaaday ay gaarayeen ilaa iyo toban ruux kuwaasoo rasaas ku furay gaariga ay la socdeen ardada iyadoo markii dambena ay goobta ka baxsadeen dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen weerarkaasi ka dhacay deegaanka kawaale ee gobolka xeebta ayaa loola cararay isbitaalka si halkaasi loogu daweeyo ma cadda in ragga weerar ka geystay ay ka tirsanaayeen al-shabaab balse al-shabaab ayaa weeraro badan ka geystay deegaanada ku dhow xadka dalalka kenya iyo soomaaliya iyadoo al-shabaab weerarkii ugu khasaaraha badnaa ay ku qaadeen jaamacadda magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari halkaas oo ay ku dileen boqol afartan iyo sideed arday oo ka tirsanaa jaamacaddaasi